بسم الله الرحمن الرحيم waa ogeydeen in aynu bisha tobankeeda ku ballannay in mudaaharaad la dhigo wasiir ku-xigeenka amni darrada oo ah shaksiga loo adeegsado jadalgediya darra abuurka qofka koowaad ee loo adeegsada ah iyo shirqoolada iyo mu'aamaradaha oo sheeganaya wasiir ku-xigeenka amniga warqad soo qoray oo diidey sheegay in xukuumaddu aanay ogolayn in mudaaharaad la dhigo silmi ah isaga oo shirqoolka isaga oo shirqoolkii xildhibaan qabile ninkii koowaad ee loo adeegsaday ahaa waa ogtihiin hubaal wixii ku dhacay oo laga soo abaabulay madaxtooyada iyo guriga madaxweynaha waryaha oo dhigaga xogweyn ada utaag taaka waxaan kala jiraadeen waanu u sheegnay in aanu markaa nina war bal wadooyinkaynalaha ka xanaaqayaano waxani wax xilli lahoo haddii aan laydhaha xuquuqul aadami garanaya oo xuquuqda muwaadiniinta garanaya oo dee wax garanaya maaha ee waa meesha ay ku tababutaynayaan dumarka iyo caruurtii aynu ku ekaano barxasiiskeeda yaan marmarsiiya laynooga dhiganina waxay bilaabeen saaka sideedii inay soo weeraraan xafiiska laftiisa iyaga oo ciidamadii baabuur waaweynna wata ciidamadii loogu talagalay argagixisada la yidhi waxaa loogu talagalay argagixisada ee argagixisada iyagu ahaa ayaa waxa ay saaka ku waabariisteen xafiiska oo cid basadkii aanu xaafadaha u dirnay ee aanu nidhi ha ku soo dhowaadaan oo halkaan ku yimaadaanna dhexdaan lagu wada xidhay qaar xabsiyabaan loo dir oo sheekigaa lagu leexiyey saaka waxaa layn helay mas-uuliyiin xusbigan ka tirsan xusbiga gudihiisana waa laga soo qabtay sameecadihii iyo wixii oo dhan bay digada ka dhigeen laakiin maanaan joojin inaannu dadka gaarsiinno fariintii aannu ugu talagallay inaannu gaarsiinno waannu gaarsiinaynaa walaalayaal ummaddan halka ay ku socotaa waa meel khatar halka ay taagan tahayna waa meel halisa waynu ognahay halka ay nabadgelyadeenu marayso oo ladiyo labaatan sannadood waxaan dhaqan inoo ahaan jirin ayaa laga soo abaabulayaa madaxtooyada waa kaa dhaawaceedii hortaagao waa calooli wixii loogu geystay iyo ciddii u geysatay ilaa hadda yaa ogtiina oo laynoo sheegay maya laynoomana sheegayo waayo halka uu gelayaanu garanaynahay waa madaxtooyada iyo guriga madaxweynaha xildhibaan qabiille habeenna macweys halkaasoo xaqudan la dhaba ilaahaygaa bixiyey inamadii sidaa sameeyey wasiirka amni darrada gurigiisay weyeen habeenkii in la soo qabto markii la soo qabtay isagaa ka sii daayey ee askartii qabatay dacmura ku qabatay ilaa maalintii jimcihii uu madaxweynuhu shaksiyan amray in la soo qabtana waxaa damaanad u ahaa wasiir ku-xigeenka amni darrada oo halka laga soo diray iyo cidda soo dirtayba aanu si fiican u garanayno idinkuna si fiican u garanaysa waxaa la marayaa magaalada kama bixi kartaan haddaad ka baxdaanna jidgooyaha idiintaa caabudlo wixii ka dhacay baa ogtihiin toddobada caabaadood iyo caabudla waa halkii loola jeeya jidgooyada ugu adag ayaa taran diro geli jirtay maanta waxaa loo gelayaa muwaadiniintii waxaa jidgooyada looga gelayaa madaxdii xusbiyada waxaa soo dhami waxa weeye wixii aynu ka dagaalanay wallaahi baan ku dhaar anigu koob iyo sagaasan koob iyo siddeetankii baan ka tegay dowladdiisiyaa baxay isagoo siyaaiyo wasiiro wixii aan ka tegey iyo waxa maanta aan somalilan ku arkayo anigu shaksiyan waxa maanta aan somalilan ku arkayaabaa ka xun waxaynu hargeysa iyo burco u duminay ee boqolka kun ee qof inooga dhinteen waxa weeye in maanta taladeennii loo dhiibo dad aan ehel u ahayn oo kuwii loo doortay ay ku fashilmeen in hadday kalifayso dalkan in mar labaad la xoreeyo oo dhiig dambe loo daadiyo diyaar baan u nahay intaa naguma hadhin oo haatan gabowgey laakiin talaa nagu hadhay talada koowaadna waxaanu ka bilaabaynaa haddaan sheegaya xafiis cusub oo ah xafiiska arrimaha amniga iyo difaaca ayaanu qaabdhismeedkii u cid ku kordhinay maanta laga bilaabo xafiiskaas muddo saddex isaa gudahood ayaa qaabdhismeedkiisa iyo waajibaadkiisa ugu soo gudbinayaa guddoomiyaha hore wuxuu uu ku koobnaanayaa marka hore wuxuu noqonayaa xafiis diraasad iyo cilmi baariseed oo xaaladaha nabadgelyada iyo ka hortagooda darsa oo bixin kara waxaa la yidhaha digniinta hore ama early warning hadday xaaladdu sii xumaatana aniga taladeedu waxay noqonaysaa in xafiiskaasi uu ku dambeeyo garabka militariga ah ee xusbiga u cid laakiin ku degdegi mayno waayo waayo arag baanu nahay carruurta iyada iyo dumarka iyagu inay qaxaan ma jeclin magaalooyinka iyagu inay burburaan ma jeclin inta aanu xumaan ka warwareegi karaynaba waanu ka warwareegayna bala wey waxaynu ognahay dimuqraadiyaddii halka lala marayo oo ah in xusbiyadii mucaaridka waxaa la yidhi haddii aan mucaarid firfircooni jirin dimuqraadiyadii ma jirto waxaa la yidhi haddii aan mucaarid firfircooni jirin ma jirto dimuqraadiyadi dimuqraadiyadina xusbiyo mucaarida oo firfircoonina ma jiri karaan haddii aanay jirin saxaafad xora oo madax bannaanin maanta xusbiyadii mucaaridka ahaa waa taagad in la burfuriyo waa lala dagaalamaya saxaafaddiina halka lala marayo waaba ogta iyana way burburinayaan labadaa marka la burburiyo macnuhu waxa weeye waynu ka baxnay waddadii dimuqraadiyadda oo waxaynu u guurnay waddadii talis keli talisnimada waa tii aynu ka dagaalanay aynu halkaas la marnay waxaynu ognahay heerka musuq maasaqi uu marayo oo ay yaabeen iska dhaaf reer somalilan ee deeqbixiyayaashii iyo shirkadihii maalgashiga ku sameeyey somalilan wixii dhacay ay ka yaabeen toddobiyo soddon milyan bay jana leedahay waanu dalka keennay kuwii ugu musuq maasaqa badnaa ee eerboortka kuwayt baa yaaban iyo kuwaytsan waayo toban milyan oo dollar bay ugu tala gashay mashruucan hargeysa eerboorka hargeysa eerboortka berbera waxay ahayd inay dalbadaan lacag dambe oo la siiyo saddex eerboor baa wax looga tuurtuuray intii kalena jeebkaa la gashaday waa lagu dabacay waxaa ogtihiin halkan madaxtooyada imika lacag baa lagu urursadaa dadka wax loogu sheego waxaynu ognahay nabadgelyadii halkaay maraysa war meelihii tirarkii asaasiga ahaa oo dhan ee dawladnimadu ku taagnayd waa dambad oo waa lagu kala tegay waxaa laynagu jeediyaa riwaayadaan u bixiyey dhalanteed carruurtu iyo mashaariic dhallaan habaarisa caruurta ayaa biyo mooda marka dhallaanhaabista loo tilmaamo waxaa loogu bixiyey dhallaanhaabaamis inta iyaacaan bay isgaadhaan biyaha gaadha wax mashaariic dhalanteeda oo dhallaan habaabisa ayaa layna hordhigay waxaa lagu mashquuliyey wadaadkii aynu meesha u doorannay mashaariicdaa ah dhagax dhigid xarijar jaamacadellahiyaa tegaysa odaygii odaygii nafsi kuma jirto siday u walqinayeen ee ay kolba haddana ka kala lahaayeen baa wadda uu furayna la yidhi fur hal kilomitro u maalin furay baa nagu celiyey haddana waxay kala kala waayeen wixii ay dhagaxa dhigeen iyo kuwii aanay dhagaxa dhigin waddadii xalay meel ka arkaanba way ku leexinayaan oo waxay leeyahay kalay dhagax dhig dhagxantu ciiddii bay ka badatay annana waxaanu leenahay biyaa dhagax bislaadoo lagu gooyo dhooshiyo walbaaduu saa loo dhishaa jira dhagax inoo bislaan maayo waxaa laynoo karinayaa waa dhagaxyo dhagaxyaduna bislaan maayaan waxaana waxaa looga jeedaa in dimuqraadiyadeeni la baabi'iyo geedisocodkii qarandhiska lagu kala tago berigii tooraddu meesha ay qabsatay ee sagaal iyo lixdankii anugu waa yaraa arday deeqlayaan iskuulka habrasida golimka dalka cadoo kale waxaa laga yaabay xawligii uu ku socday kacaan madaxweynena uu ahaa madaxweynena wasiir buu ka ahaa muqdishun baa wado saakaas eexanaysa aroorta waxay soo toosi saashan wadoo la dhisay laakiin kuwaasi run bay ahaayeen naanays baa loogu bixiyey tooradii oo waxaa la yidhi jid iyo jardiino afarta wadda halka isugu tagaan bainta guryihii la baabi'iyey oo geeda laga beeray ayaa lagu sameeyey dhul la fadhiisto oo sibir ah oo qurux badan oo laylooba habeenkii dhallinyaradu ku sheegaysato waxna ku akrisato iminka innaga kani waa been madaxweynaha dhiban suufniyaalabaa waxay odhan jireen axmed siinayo madaxweyne ma qornayn ba idin iska day ilaa iyo sagaal iyo lix ilaa iyo intii uu qaaxay tagay saasaa la odhan jiray markuu helay markuu madaxweynenimada xilka helay ayaa nin ka mida nimankii weydiiyey waa sawka helay baa ku dhiigaa lahayde ma qorna waxa yidhaha wuu helay miyuu noqday hadda waa daleey lagu dhawaaqay ayay yidhahdeen wuu helay miyuu noqday sida aanu idiin sheegnay ma noqonayo waxaanu leenahay madaxtooyadan hore u soo fadhida ee dumarkoodii hore xaybidana maxaa ka dambeeyey xalay xalay faaduma u kala tigayeen lala hadlay oo lagu yidhi oo dafaadlacaayo intan in lacag lasoo siiyo waa inantan aqoontaa waxa laga siiyo madaxtooyadan qasriyada ku jirta waxaan kaga mafaal baa u qabti karo waxaan leeyahay waxaan leeyahay sidan lagu dhaqmi kari maayo mudaaharaadadana xaq baynu u leenahay waxaan kaga baxayaa waxaa dhowaan geeriyooday ninkii la odhan jiray nelson mandela wuxuu ahaa guddoomiyihii wuxuu ahaa guddoomiyihii a n c da waxaan u qalmaa in loogu yeedho hogaamiyihii qaaradda afrika ee ugu weynaa waxaan hadalkayga ku soo gaynayaa murtidii laga guntay qaarkeed nelson mandela wuxuu yidhi qofna uma sirruna uma baran karo ilaa uu galo xabsiyadeeda oo la xidho ummadda waxaad garan karaysaa waxay tahay marka lagu xidho marka imika xalooli baa garanaya waxay tahay isagaa garanaya aniga layma xidhinoo waa la ii quuri waaye layma turayo waa la ii quurayn in lay xidho guul madoobu iiga exdaysiinaayo oo uu xidhay iminkana ag fadhiya wuxuu yidhi nelson mandela ummad laguma qiimayn karo sida ay u qadariso muwaadiniinteeda ugu sarreeya muwaadiniinta ugu sarraysa waa kuwa ugu lacagta badan kuwa ugu awooda badan madaxweynayaasha siday dadkaa u qiimayso ummad laguma qiimayn kara buu yidhi nelson mandela ee waxaa lagu qiimayn karaa sida ay kuwooda ugu hooseeya ee ugu saboolsan ee ugu taagta daran ay u qiimeeyaan siyaad uu tegey laakiin maa siyaadayar iyadoo dhalan wuu inagu abuuray wadaad oo aan siyaadkii weynaaba garanayn waayo hadday garanayaan sidan umay dhaqmeen oo wixii ku dhacay bay garanayaan markaa nin weynu kuma jiro qof caqli lehina kuma jiro wixii halkaasay gashay marka waxaanu leenahay waar ummadda ugu hoosaysa sideedaynu u qiimaynaa madaxweynihii baa berbertaga weyn baa loogu soo dhaweeyey maaha taa waxaa ummad lagu qiimeeyaa waxaa lagu qiimeeyaa sababkeeda wax mahaystaheeda ka taagta daran ka faqiirka ah siday ummadi u qiimaysa ayaa ummadnimadeeda lagu qiimeeyaa waxaan leenahay madaxweynaha u soo jeedinaya talahaanu qaadanayn ma qaadanayo laakiin waan soo jeedinaya mar badan waan soo jeedi anigu waxaan idhi suldaan diiniyaa ka qaatay ninkii haweenaynu soo kuri jiray wuxuu yidhi waxaan leeyahay madaxweyne haddaad doonaysa inaad madaxweyne wanaagsan noqoto oo aad ka tagto wax lagugu xasuusto oo wanaagsan labadaada gacmood mid aqalkaaga iyo madaxtooyada ku qabo midna somalilan inteeda kale ilaa khaatumo ku qabo haddaad isku hayn kari weydo iska sii daa somalilan iyo khaatumada labada gacmoodba madaxtooyadaada isugu gee wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu